بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله silsiladii sabirka aynu wadnay ayaynu waxaynu soo gaarnay adarsu alkhaamis waa qodobka shanaad qodobka shanaad waxa uu oranayaa aqsaamu sabr waxayna ugu dambeeyey tacriifu sabri oo qodobka afraad ahaa adiladiisii axaadiidtii iyo aayadihii iyo aqwaashii selafkana waa ka soo baxnay qodobkan shanaad marka waxaynu kaga hadlaynaa aqsaamu sabri sabirku aqsaamta uu qeybsamo laba jeer baynu marka qaybinaynaa sabirka sida inagoo ka soo qaadanaynaa sida uu u qeybiyey ibn alqayim aljawsi raximahullah kitaabkiisa ciddat saabiriin waxa uu tilmaamayaa raximahu llahu tacaala awalan marka ugu horeysa asabru yanqasimu ilaa qismayn marka ugu horeysa horta labaa loo qeybinaya waxa weeye mid waxaa la yidhahdaa badaniyun midna waxaa la yidhahdaa nafsaaniyun badaniyun waa jirka weeye mid jirkaa u sabraya midna naftaa u sabrayso waa nafsaani jirkaaga waxba gaari mayaan laakiin nafsiyan ayaad waxa weeye la rabaa inaad u sabirtid oo uu waxa weye haddaada sabrin dhibaato kugu keenaya labadaas marka ayaa mid walba laba u qeybsamaya marka asabru lbadaniyi labu u qeybsamaya isaguna oo waxay dhahan culummadu yanqasimu ilaa qismayn labu u qeybsamaya asabru nafsaanina yanqasimu ilaa qismayn isna labu u qeybsamaya idan marka waxaynu ku hormaraynaa asabru albadaniy labu u qeybsamayaa baynu niri waxay yidhahdeen culummadu labada u qeybsamayo mid waa ikhtiyaari waa kan hore waa alawal waa alikhtiyaariy adigaa dooranaya cidi kuguma khasbayso waa ikhtiyaarkaaga wey athaani kan labaadna wuxuu noqonayaa al idiraariy waa midaad ku khasban tahay oo waxa weeye daruuriya oo adiga aan lagaala tashanaynin ee khasaba muxuu yahay tusaalihiisu marka tusaalaynu u samaynaynaa kan ikhtiyaarigaa matalan waa kan maanta qofku naftiisa wax ku culus buu isagu dooranaya shaqo adag buu dooranaya xamaali buu ku jiraa dhagax buu jebinayaa hurdadiibuu ka tegayaa wuu soo jeedayaa wuu shaqaynayaa shaqooyinka noocaasa uu qabanayo oo badaniga ah isagaa doortay cidi kuma khasbin marka waxaa la yidhahdaa sabirkaasi wuxuu noqonayaa ikhtiyaari adaa doortay ninkan xamaalaya oo dekadda ka xamaalaya ama bakhaarada raashinka ka guraya inuu dhabarkiisa wax ku qaado oo maantoo dhan uu dhibtoodo waa ikhtiyaari isagaa doortay cid ku khasabtay oo le ilaa wa ilaa samee haddii kale dhib baa lagu geysanaya ma jirto waa ikhtiyaari shaqadan adag oo qofku soo jeedayo oo wakhtiga badan ku bixinayo waa ikhtiyaari isagaa dooranaya meel buu u lugaynayaayoo dan buu ka leeyahay daal iyo tacab baa gaaraya jirkiisii isagaa dooranaya ikhtiyaari baa la yidhahdaa kaas marka waa sabirka la yidhaahdo ikhtiyaariga isagaa dooranaya qofku oo badanku ku dhacaya jirku ku dhacaya amaa kan ah idiraariga oo badaniga ah waa kan adigu aadan ikhtiyaarkaaga ku dooran qofkii dhaawac baa gaaraya xanuun badan buu dhaawaci leeya wuu jabayaa waa dhaawacmayaa waa nabar baa ka soo baxaya dhibaataa gaaraysa marka jirkaa dhaawaca iyo xanuunka gaaraya adiga maaha waxaa dooratay waa wax kugu yimid ama qadarbe ha ku yimaado ama oo markaasi asbaab bilo aadna ha ku timaada ama si kale ha ku timaadee qofkii waaba iyadoonba waxba sababsan buu intuu turantarooday wuu iska jabay ama simbiririxday sida dadka qaar yaraadaan wuu dhacay wuu jabay dee xanuun buu dareemayaa iyo jirkiisiiyoo kaaraya iyo dekaan ayuu dareemayaa inuu u sabraa marka waa ku khasban yahay waa iraari wey marka labadaasaa lagu tusaaleeyaa sabirka badaniga marna inuu ikhtiyaar yahay marna idiraari yahay marka kan ikhtiyaariga waa wax adigu dooratay kan idiraarigana waa waxaad ku khasban tahay aadan adigu dooran ood khasab kugu awge kaa waa qeybtii hore athaani qeybta labaad oo ah asabru nafsaaniy isagana labaynu u qaybinaynaa alawal waa alikhtiyaari wathaani waxa weeye isaguna waa idiraari waa idiraari kan horeo ikhtiyaariga ah nafta waxaan aysan rabin inaad ku khasabtid oo mathalan waxyaalay naftu jeceshahay maladaad macaasidii bay jeceshahay waxa weeye hawadeeda inay raacday jeceshahay inaad ka celisid ood ku khasabtid ood tiraahid may ood sabirsiisid waa ikhtiyaari adigaa dooranay cid kuu khasbaysa ma jirto khasab maaha waa laguu caddeeyey sharciyan wuxuu yahay laakiin adigaa lagaa rabaa ikhtiyaari inaad u dooratid soo kicidda aad soo kacaysid cibaadaadka aad samaynaysid dadaalka aad la imaanaysid oo waxa weeye aad u sabraysid adigaa lagaa rabaa waa ikhtiyaari maaha cidina qori kuguma hayso oo kuma dhahaysa khasab samee laakiin wanaaggeedii baa laguu sheegay iyo sharciyan waxaan in lagaa rabo awaamirtii baa ka mid a shanta salaadood inaynu tukanno innagaa dooranayna oo waxa weeye ikhtiyaarkeenna kula imaanayna soonkii maantao dhan inaynu soonno gaajoonno innagaa dooranayn marka naftu wixii aysan rabin in lagu khasbo ama markaasi ha la sameeyo ama ha laga taga ee taana waxaa la yidhahdaa ikhtiyaari oo naftii baa la khasbaya midda idraariga ana waxa weeye oo nafsaaniga ah waa waxaan adiga lagaala tashanayn geeri baa imaanaysa dadkaad jeclayd baa dhimanaya ama ilmahaagii ama waaridkii ama dadkaad jeclayd baa dhimanaya naftaadu ma jecla laakiin naftu inay waa lagu khasab khasab bay ku tahay inay sabirto haddaad adigu ajarkii iyo wanaaggii isdhaafisid oo waxa weeye sabirkii wanaagsanaa asabru cinda sadmati luulaa uu nebigu yiri dee ajirkii waa ku dhaafaya laakiin aakhirka waad sabraysaa waad ku khasbanta sabir caalwaabaad gaaraysaa markaad xoogaa aad waxa waad qaban lahayd qabatid waxba ma qaban kadhid qofkan waa dhintay ma soo celin kadhid inaad marka sabirtid waa nafsaani waadna ku khasban tahay adiga ayaa waxa khasab bay kugu tahay idan labadaa qaybood baa marka ugu horeysa sabirka loo qaybiyaa in la yidhaahdo waa albadani ama la yidhaahdo waa annafsaani oo midna jirkii baa lagu sabir siinayaa midna naftii ayaa loo isticmaalaya qaybtaa marka waa qaybta guud oo marka horeba culummadu ay u qaybiyaan xagga luuqadda iyo markay ka hadlayaan oo sabirkii sida uu u imaanayo qaabka uu dhacayo ay u qaybinayaan qaybta labaad oo culummadu aad uga hadlaan waxay tahay oo ay saddex ku soo koobaan inuu sabirkii u qaybsamo saddex qaybood taa weeye marka midda kutubta axkaamta iyo sabirka lagaga hadlayo aad loogu soo celceliyaa iyo caqiidada iyo waa sabirkii in loo qaybiya saddex arrimood asabru calaa daacati illaah inaad daacada ilaahay u sabirtid wax alla waxa daacaa laynaga rabo hadday salaad tahay hadday soom tahay hadday xaj tahay hadday zeke tahay hadday wanaag tahay waajib iyo sunanba in lagu sabro ilaahay la adeeco rasuulka la adeeco oo diinta ilaahay lagu dhaqmo oo xaqa loo hogaansamo oo kitaabka iyo sunnaha la raaco oo itibaaculhawaa laga tago asabru calaa daacati illaah oo qofkii wuxuu noqonayaa qof ilaah iyo rasuulka adeecay waman yudiic allaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima qofkii ilaah iyo rasuulka adeeca waa liibaanay fawz iyo wanaag buu gaaray qofka noocaasa marka oo asabru calaa daacati illaahi ah waxa weeye waa waa qism koowaad wa marka qofku wax walba oo daacaa oo laga rabo inuu u sabro mashaqay u baahan tahay oo waxa weeye takalluf iyo hawl baa ku jirta inaad marka ku sabirsiisid naftii ood u hogaamisid oo daacada ilaahay ku khasabtid waa sabir weeye qaybta labaad waxa weeye oo taa ka soo horjeedaa asabru can ilmacaasi waxa weeye macaasida in laga sabro ilaahay inaan la caasiin rasuulka inaan la caasiin xumaantii waxyaalihii kabaa'irta ahaa وإلهي إنه يري إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم haddaad ka dheeraataan waxyaalaha kabaa'irta ah wixii ka sokeeya oo sakaa'irta waa laydiin dhaafayaa baa leh idan waxyaalaha marka macaasida oo kabaa'irta ah kabaa'irna waxaa la yidhahdaa waa wixii xad ka ratimo imaa adduunyada in xad lagaga oofiyo qofka sida zinadii iyo dilkii iyo wixii la mida imaa aakhira in loo yaboohay ciqaab cadaab iyo caro ilaahay ay ka dhalanayso taa marka in lagu loo laga sabro oo naftii macaasida laga celiyo way jeceshahay ina nafsa la amaaratun bisuu naftu xumaanta ayay ku amraysaa marka naftii in laga sabirsiiyo xumaantii laga celiyo taasina waxa weeye waa asabru waxa weeye can ilmacaasi ee can macsiyat illaahi wa rasuuli sala allahu alay wasalam ilaahay rasuulka in la caasiyo oo lagu dhaco wixii ay xarimeen ilaahay rasuulka wixii ay xarimeen waa bannaanka laga maraa والنبي قواتونا يرى عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء إذا ما إذا نهيتكم هدي أن وحيد كنا ما نهيتكم وحي إذا كنا فاجتنبوه كد إرادة لي كد إرادة لي وحي اللي إذا كنا هيو ويا وحي اللي نجنا هيي وتركوي وكتجد كتجد ونقف البواء وذا أما وحي اللي أمري ووحوي استطاعة أباهن فأتوا منه ما استطعتم بنبي awooddiinay ku xidhan tahay fattaquu llaha ma stadactum waatuu ilaah yiri laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha idan marka daacadii waxay u baahan tahay quwa iyo awood bay u baahan tahay istidaaca baa loo baahan yahy laakiin waxyaalaha macaasida ah oo tarkiga ah uma baahna qofku bannaanka unbu ka maray ha samayni baa lagu yidhahda ha samayn bes takalluf kale kaagama baahna naftaada ka celi waxaan xaaraam weeye bannaanka mar kaa waa qeybta labaad qaybta saddexaad waxa weeye asabru calaa aqdaar illah wa alqada walqadar arkaanu liimaan waa iyada ka mida an tu'mina bilqadari khayrihi wa shari wax walba oo la qadaray shar iyo khayrba inaad u sabirtid baa la rabaa wixii khayra oo laguu qadaray oo waxa weeye sabir bay u baahan tahay inaadan ku kibrin baa la rabaa oo waxa weeye aad ka shukri naqdid wixii dhibaataa laguu qadarayna inaad u sabirtid baa la rabaa wanabluwakum bishari walkhayri fitnatan wa ilaynaa turjacuun bu allah waxa weye shar iyo khayr baa ladinku imtixaamaya marka waxyaalahan adduunyada dhacaya oo masaa'ibta ah oo maa asaabat min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha waxyaalahan ilaahay qadaray oo inagu asbaabtii la imaanayno oo alqada walqadar ku dhacaysa ama xanuun ha noqoto ama waxa weeye abaar ha noqoto ama colaad ha noqoto waa alqada walqadar bay ku imaanaysaa laakiin asbaabtii innagaa la imaanayna idan waxaa la rabaa in lagu sabra marka oo markii dhibaata timaado jazac iyo argagax inaadan gelin waa inagii tacriifta ku soo marnay sabirku inuu yahay mancu in la manciyo oo nafta laga manciyo can iljazac cinda almasiiba marka masiibadu dhacdo in xumaan argagaxa laga celiyo carabkana laga celiyo inuu wax xun ku hadlo jawaarixdana inay wax xun sameeyaan hada huwa asabru calaa aqdaar illahi marka wadkaa marka sabirka lagu sabrayo waxyaalaha allah uu qadaray oo maqaadiirta rabbi ku imaanaya idan sabirkii saddexdaas u qaybsamaya oo muhiima asabru calaa daacati illaah in lagu sabro daacada ilaahay iyo daacada rasuulka oo lala yimaado wixii layna faray in laga sabro wixii macaasida ahaa in lagu sabro wixii alle inoo qadaray marka labana waa lagu sabrayaa nafta waa lagu khasbayaa midna waa laga sabir siinaya nafta waa laga celinaya saddexdaas ayaa aqsaamtii markaas u qaybsamaya amaa xukmuhu xukumka sabirku waa maxay cumuuman xukumka sabirku waa waajib wey waayo allah subxaana wa tacaala nebiga waa amray wasbir lixukmi rabbika baa nebiga lagu yiri ku sabir baa la yidhi xukumka ilaah oo waxa wixii lagu amray ku sabir waxaa kaloo aayad kale allah ku yiri markuu uu yiri waamur ahlaka bisalaati wazakaat wastabir calayha baa li ku sabir baa li marka sabirkii waa waajib inagana waa layna amray oo sabirkii waa layna amray yaa aladiina aamanuu sabiruu baa laynay sabra baa layi marka nebiguna waa inaa amray inaynu sabirno oo waxa weeyaan sabirka la nimaado walamru yadullu cala alwujuub amarkuna sidiisaba waajib buu ku tusaa cinda alusuuliyiin markii usuulu fiqiga laga hadlayo amarku waajib buu ku tusufaa ilaa biqariinatin saarifa qariino ka leexisa waajibkaa mooye idan sabirkii waa waajib marka oo waajib buu ku imaanaya waxay qaybiyeen marka culummadu oo sida ibnulqayim iyo ay u qayminayaan sabirku xukumkiisu wuxuu ku dareerayaa axkaamtii takliifiga ahayd axkaamu lkhamsa la yidhaahdo oo takliifiga ahayd mar marka wuxuu noqonayaa waajib marna wuxuu noqonayaa muxaram marna wuxuu noqonayaa sunne marna wuxuu noqonayaa makruuh marna wuxuu noqonayaa mubaax shantii axkaamta takliifiga ahaydba sabarka waa ku imaanaya matalan tusaale haddaynu samayno mar waajib buu noqonayaa goormuu waajib yahay saddexdii hadda aynu soo sheegnay in daacada ilaahay lagu sabro oo waxyaalihii waajibaadka ahaa salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii in lagu sabraa waa waajib in macaasidii kabaa'irta ahayd laga sabrana waa waajib wey oo waxa weeye bannaanka laga maro in wixii alla qadaray oo maqaadiira lagu sabrana waa waajib idan saddexdii aynu hadda soo sheegnay oo ahay daacada iyo macaasida in laga sabro iyo iyo wixii alla qadaray in lagu sabro saddexduba waajib bay noqonayaan markii xukumkiisa laga hadlay waxaa jira marka oo taa ka soo horjeeda sabirkii mar buu muxaram noqonaya oo xaaraam noqonaya goorma weeye waxay yidhahdeen culummadu waa cinda alidiraar markii qofkii daruuro uu gaaro oo naftii inuu dhimanaysa uu gaaro matalan qofkii inuu yidhaahdo cuntadaan ka soomaya oo cunto cuni mayo ilaa aan ka dhinto taa waxay yidhahdeen waa u sabrayaa sabirkaasi waxay yidhahdeen culamadu xaaraam wey ma u sabri kadhid waayo allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo banneeyey meydka bakhtiga la inoo banneeyey markay naftu dhimasho gaarto idiraar faman idura ghayra baaqin walaa caadin falaa ithma calayh qofka daruura ku dhacdo oo bannaan cidlaa maraya bahgooye ah oo waxa weeye markaas naftii ka dhici rabto oo gaajo dilayso hadduu bakti helo waa cunaya idan xataa heer imaamu axmed la weydiiyey oo uu yidhi qofku cinda alidiraar sida salafka in badan ay fadwoodeen marka uu daruuro gaaro hadduu bakhtiga cuni waayo oo naftiisa saa ku dhinto waa qaatilu nafsi bay yidhaahdeen oo muxaram buu ku dhacaya waayo tanaa ilaahay kuu xalaaleeyey waa inaad cuntaa idan xilligaasoo kale sabirkii xaaraan buu noqonaya marka dad badan baa hadda waxay sameeyaan ta dhaqankii gaalada arkeen gaalada markii broblem ku dhaco wuxuu leeyahy cuntadan ka soomaya ilaa aan ka dhinto marka ummad badan oo muslimiina ku dayatay oo waxa weye odhanaysa dhib baa la ii geysta cuntadan ka soomaya maalood baan maqlayay nin lalahaa waxuu jabuuti lagu xiray oo yiri looyarkiisa wuxuu yidhi cuntadan ka soomayaa buu yiri waa dhaqankii gaalada laga keenay cuntada haddaa ka soontid oo saa ku dhimantid adaa naftaada dilay qaatilu nafsi baa tahay sabirna ma aha sabirkaas waa muxaram bay yidhahdeen sabirka kale oo noqonaya sunnaha manduubka waxa weeye laba qaybood buu noqonaya oo sunnaha waxyaalihii sunanka ahaa oo lagu faray sida salaatuleylka salaatu duxaa witrigii waxa weye maaragtay waxyaalihii sunanka ahaa inaad ku sabirtid oo nafta bartid oo ku khasabtid waa sunno wa waayo waxyaalaha sunanka haddaa ka tegtid dee qofkii dembi ku dhici mayo laakiin waa sunno wanaagsan oo markaa sabirkaasi sunnuu noqonaya waxyaalaha makruuha ah oo aan xaaraamta ahayn laakiin karaahiyada ana haddaad ka sabir siisid oo u diididna waa wanaag waa sunno weeye aad la timid oo ajar baa laguu qoraya idan labadaasina sabirkoodu sunnuu noqonaya sunno ayuu noqonayaa weeye mar makruuh buu noqonayaa waa goorma waa inaad tiraahid waxyaalihii sunanka ah baan ka sabrayaayoo samayn mayo oo waan iska daynayaayoo naftayda waan ka sabir siinayaa oo ajirkaa iyo xasanaadkaas ma raboo naftayda waan ka daynaya sabirkaas waa makruuh weeye dembi laguu qori mayo laakiin waa karaahiya ma fiicin inaad samaysay sabirkaas kan ugu dambeeya oo mubaaxa waxa weeye waa ida istawaa waxa weeye addarafayn labada dhinac markay simaan xaggii ajar inaad ka helaysid iyo inaada ajar ka helaynin labadiba waa isku mid waa waxyaalihii mubaaxa inaad tiraahid maanta beriis baan ku qadaynaya iyo inaad tiraahid baastaan ku qadaynaya dee labadiba waa isku mid wey midna waxa weeye kuma xira ajir iyo xasanaad kuma xira idan kii aad ka sabirtid iyo kaad waxa weeye aduu naftaada dooratidba waa wax iska mubaaxa weye marka waxyaalaha mubaaxaadka ah oo waxa weeye caadiga ah inuu qofku ka sabro iyo inuu sameeyo labadaba waa isku mid weeye waxaa la odhanayaa sabirkaasi waa iska mubaaxe ma aha sabir kii loo baahnaa oo ajirka iyo xasanaadka laga helay idan khulaasatu qowl waxaa inooga soo baxday marka masaladan oo masalada shanaada oo aynu dersigan ku arkaynaa sabirkii inuu khulaasadiisu ay tahay aqsaamtiisu ugu muhiimsan inay tahay saddex arrimood saddexdaasina waxa weeye wa asabru calaa daacati illaahi wa daacati rasuulihi sala allahu caleyh waalihi wasalam in lagu sabro daacada ilaahay iyo daacada rasuulka oo wixii ayna fareen lala yimaado waa itimaalu awaamir illaah waijtinaabu nawaahii wixii aynaga nahayeenna bannaanka laga maro waxayna fareenna lala yimaado iyo kan labaadna waxa weeye asabru can macsiyat illaah waxyaalaha macaasida in laga sabro oo bannaanka laga maro oo nafta loo diido kan saddexaadna waxa weeye asabru calaa aqdaari illaah alqada waalqadar in lagu sabro oo wixii alla qadaray lagu sabro saddexdaas ayaa sabirkii aqsaamtiisa aynu ku soo khulaasaynana ugu muhiimsan xukumkiisana waxaynu nidhi saddexdaasba in laga sabraa waa waajib oo qofku waxa weeye uu sabirkaa la yimaado waxay kalena marna manduub bay noqon marna mubaax marna makruuh marna muxaram intaas ayuu marka sabirkii aqsaamtiisii aynu dersiga uga gudbaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin